xilligan adag ee dadka gobolada waqooyiga ee dalkani kenya ay ku jiraan roobkii guud ahaan dalkani kenya ka horeyna si waafiyay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani iusan uga horin kumanaan xoolo dhaqata ayaa waxay la ildaran yihiin xaalad noololeeda soo food saartay maamulka countiga wajeer iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigo iskaashanaya waxay ka arrinsanayaan xaaladaha guud ee laga qaban karo dadka ku dhaqan gobolkaasi countiga wajeer xilli dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqan haatan ay soo halishay abaar culus oo qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan haatan ku dhufatay axmed mukhtaar weerar waa gobanarka countigaasi wajeer oo la hadlayay saxaafadda xilli ay ka soo baxeen kulan si wada jira hay-adaha maxalliga dowladda iyo weliba laamaha kale amniga ay si wada jir ooga wada hadlayeen xaaladda adag ee nolosha deegaanadaasi soo food saaray ayaa waxa uu yidhi
annaga county government ahaan iyo national governmentka oo county commissionerka uu hogaaminayo iyo n g o ska national iyo kuwa localka iyo kuwa caalamiga ahba shirkan ay kasoo qayb galeen waxaan oga tashanaynay sidii abaarahaasi aan oga hortegi lahayn waxyaaba badan oo laga hadlana way jireen n g o skaasi wax badan in naga caawani doono waxaa ka mid a save the children oo maaragtay inoo ballan qaaday wax badan in khaasatan wajias west iyo north iyo ceeldhaas ay ka qabani doonto sida taqriiban toban ceel in ay solarization ama solars inoo saari doonaan in ay inoo tababari doonaan water userska in intaasi waxaa kasii muhiimsan waxaa waaye ay bixi ay cash transfers ay u samayni doonaan taqriiban saddex kun iyo dhowr taqriiban afar kun oo qoys ay siini doonaan lacago dhowr bilood soconi doonaan sida saddex bilood mudane axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay haatan dadaalada iyo iskaashiga ay muujinayaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee haatan shirka ooga socda gudaha magaalada wajeer ay noqon karto wax badan inay ka bedesho xaaladda dowladdiisuna waxa uu sheegay in hanti fara badan ay ku bixin doonto koru soo qaadidda iyo la dagaalanka abaarta deegaanada haatan ay ku dhufatay
annaga nafteenna waxaa jira lacaga maadaama xoolihii ayan gadmaynin maaragtay abaarta daraaddeeda basary fund oo maaragtay lixdan malyan ah inaan bixini doono isbuucyada nagu soo aadani insha allah iyo disability fund lacagta la dhaho loogu talagala dadka camaaraha ah ayagana taqriiban afar iyo toban malyan ah mashiimaha jaban ama injinaha injinka uu ka hallaabana processkooda aan bilaawnay sidii loogu soo gadi lahaa qarabka ay u baahan yihiin marka sidaa daraaddeed codsigeenna wuxuu ahaa ama oo ku aadan n g o ska iyo national governmentka in wixii ay nalaga qabani karaan baahida maantana taagan khaasatan dhinaca biyaha dhinaca caafimaadka iyo dhinaca xoolaha oo u baahan maaragtay vaccination inay wax nalaga qabtaan waxa uu mudane mukhtaar raaciyey in xaaladda adag ee haatan deegaanadaasi ka jirto ay hoosta ka wada xariiqeen dowladda dhexe iyo dowladdiisuba in aysan jiri karin in qolo ay haatan tuulo cusub deegaan ay ka samaysato isagoo sheegay in wax badan aysan soo korinin in beel walba ama qoys walba tuulo uu dego khayraadkuna uu yahay mid aada u yar haatanna xilli adag lagu jiro ceelal haddii laga dhigsaya magaalooyinka jireen waa sax magaalooyin badan oo ceelasheedu dume ayaa jiro oo u baahan in biyogelin loo sameeyo ceelashooda hore loo ekeybgareeyo jensets loo gado marka kuba cusub marna dan inooguma jirto sababto ay tahay daaqii naftiisa ayaa dhib noqday leanna meel walba waa la dega dadkeennana waa xoolo dhaqata haddii meel xoolo lagu dhaqda la waayena dhibkeeda ay leedahay webi socdo oo permanenta ma lihin minerals kale oo dhulka kasoo saarana ma lihin waxaan maalno ama aan ku noolnahay waa xoolo xoolona waxay u baahan yihin dhul ay daaqaan dhulka haddii meel walba laga sameeyo marka ceel ama tuulo dhibkeeda ay leedahay marka taasina waad maqlayseen county commissionerga tuulo cusub oo laga samayni karo ma jirto ama ay aqoonsani doonaan haddii laga sameeyo iskuol looma rajista garayna marka dadkeenna waxaan ku boorinaynaa in ay degaan magaalooyinka jiro oonay maaragtay tuulo lagu baaba'ayo aanay baadiye ka soo guru baadiye kala deg oo tuulo ah waxa aad bedeshay ama isku soo celcelintii waxay noqonaysaa in wadahadalka haatan hay-adaha maxalliga iyo dowladda countiga wajeer dowladda dhexe ay ka wada shaqaynayaan wax badan ay ka bedeli karto xaaladda nolosha waana sidaasi habka loogu talagalay shirkaasi sida wadajirka loo qabtay afhayeenkan uu ka ahaa gobanarka countigaasi wajeer mudane axmed mukhtaar weerar xaaladda gobolkan ayaa haatani waxay noqonaysaa mid sii liiqliiqanayso abaaro baanna ay ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolka deegaanada qaarna cabsi ay ka jirto in culays dhanka amni darrida uu soo food saaro waana cabsida ugu faraha badan ee haatan maamulka countiga wajeer ay ka sii arrinsanayaan maxamed faarax shire v o a garisa